ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse bare ayaa ku qaybgalay maalinta caalamiga ee siyeedka maarsa walibana uuse sheegay in raabta soomaaliyeed iyo kaalin muuqata iyo keliyainba qorshaha qaranka ee dalka ra-iisul wasaare xamse bare ayaa hanraabta soomaaliyeed ka adkaya in markaasi iyo xoojiyana midnimada dowlad feelhaanti weliba isku duubnida dhatiyo ee iyadoon markaasi si gaara usanka buraarijiye bulshada soomaaliyeed in markaasi la garab surmana askarta markaasi ka shahidii xoreynta dalka
maalinkii hooyaday dhimatay shaqada marka la wada galay ee aan wasiirro wada noqonnay runtii gabdhaha soomaaliyeed kuwa ugu kartida badan weeye kuwa ugu shaqada badan weeye kuwa ugu musuq maansuqa yari wey marka waxaan waa waa awood aad u weyn oo ilaahayna siiyey oo human resourcekaas haysana qaybta ugu fiican ah waxa keliyaan u baahannahay waa inay wax bartaan siday u shaqeeyaan ooy dalkan hoggaamiyaan waxaan rajaynaynaa inaad xoogga saartaan gabdhaheenna yaryar iyo kuweenna waaweynba siday wax baran lahaayeen arrintaas waa muhiim waxbarashada gabadha haddii gabadh hal gabadh la diyaariyo bulshaa la diyaariyey sidaa darteed waxaan u baahannahay siay bulshadeenna u fiicnaato inaan gabdhaheenna xoogga saarno walaasheen baa sheegtay nabigeenna calayhi salatu wasalaam markuu lahaa qofkii laba gabdhood koriyaa oo si fiican u tarbeeya oo u wanaajiyaa aniga iyo qofkaasi jannada waxaan ku noqonaynaa laba qof oo sidan oo kale u siman waxaa weeye wuxuu waxay ka tarjamaysaa muhiimadda ay leedahay gabadh la diyaariyey oo wax la baray oo la tarbeeyey bulshada muhiimadday u leedahay bay ka tarjamaysaa waxaan aaminsanahay inay ii soo korisay sida ugu fiican oo ilmo loo koriyo waxaan aaminsanahay hooyaday inay wax ii bartay sida ugu fiican ee ilmo wax loo baro hooyaday waxay qur-aanka i xifdisiisay oo qur-aanka lay baray oon xifdiyey anigoon toban sano gaarin hooyaday waxay ku dadaashay inaa wax barto waxaan ahay qofka keliya oo walaaladeeda iga waaweyn familka akademig noqday oo waxbarasho sare aaday oo bartay baan ahay aniga hooyaday allah u naxariisto duruufo aad u adadag ayay la soo martay laakiin anigasi waxay ii korisay aad u qurux badan ayay ii korisay ilaahay ha u naxariisto waan ka duwanahay marka wiil ama gabar aabbaheed aabbahood iyo hooyadood ay soo wada koriyeen anigu waan ka duwanahay sidaa darteed hooyo waxay ii samaynaysaa aniga micno gaara ii leedahay oo ka duwan dadka kale ama dadka ay micnaha gaarka u leedahay baan ku jiraa hooyadii waxay dhimatay sanadkii hore lix iyo tobankii februari